asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal waa cabdinaasir axmed barkhadle oo xubinta murtida maanta halkan inooga soo jeediya waa isla xubinteenii murtida maanta oo halkeennii aynu ka sii wadno waana xubinteenii aynu ku soo qaadan jirnay sheekooyinka farada badan ee kala duwan kuwaasoo ah kuwo rag la garanhayo laga soo guuriyey iyo kuwo un taariikhiyan iyo af ahaan inoo soo gala ee iyaga aan nin la garanhayo ama hebelow la dhihi karo aan laga soo guurinin labada qaybood ayay isugu jiraan waana xubnaheennii murtida maanta ee aynu labada qaybood u isticmaali jirnay kuwaas oo ahaa xubin murtiyeed iyo xubin marxabadeed saas darteed halkanna waxaan kusoo gudbinaynaa su-aalihii la weydiiyey ceri cabdilla xasan ee maxamuud cali qablex sayid maxamed cabdilla xasan su-aalihii weydiiyey laba ka mid a horey baynu usoo aragnay oo waxay ahaayeen markii uu dhahayay haddii eeba idma hayo dee maaragtay waxaan bixi iyo ma haysataa bixi baan isaga daayey ama heerka roob ma u rartaa iyo ma ka daysaa rar baan isaga daayey labadaas horey baynu usoo marnay oo waa kuwii u dhahayay ragba kalama tashado deeadna waad garanaysaa sadaqadu aday dankuu tahay qof inaad kala soo tashato uma baahno inaad reerkaaga meel doogla geysana dee aday dankuu tahay ee inaad hebelow xoolahayga meelay wax ka cunaan oo doog ka cunaan ma geeyaa inaad dhahdo dee cid kale dan uguma jirtee hawshaa adiga ayaa leh haddii aad tala gelisana aday kuu taallaa laakiin sayid maxamed waxa uu yidhi labadaas anigu cidna kalama tashado midda saddexaad ee uu yidhi iyadana cidna kalama tashado oo ah waa su-aalihii dee la weydiinayay ninka odayga ah waxay ahayd haddii rag aan isqabanno oo laygu soo duulo dagaalka ma gallaa iyo ma qaxnaa rag kalama tashadiyo aada u dhegeysayaa rag baan isqabannay waa laygu soo duulay lacagta kama soo qaadba ninkaa ingiriis buu colla ah ingiriis baa ku soo duulay muu qaxaya sayid maxamed wuxuu yidhi maya waa layga adkaan karaa waa lay caydhin karaa laakiin dagaalka ma gallaa iyo ma qaxnaa taa iyada anaa rag kalama tashadiyo u fiirsaya aye muxuu yidhi markaa haddii lagugu soo duulo dagaalka ma gashaa iyo ma qaxdaa dirir la dirir baan isaga daayoy ama dagaalka gal baan isaga daayay gala dagaalkadi dhaweyd ma ahaya waa dagaalka gal oo cusub oo sayid maxamed cabdil xasan sheekooyinkii laga soo guuriyey ah dagaalka galadu waxaa laga yaabaa inay walow saldhigyadii sayidka ay ahayd dee kama dheerayn ha ahaatee waxa weeye waxa uu yidhi haddii laygu soo duulo ma dagaalantaa iyo ma qaxdaa labadaas rag kalama tashaduu ee dagaalka gal oo dirir baan isaga daayay inaan rag kala tashado sababtoo a dee meel ugu tashadaba ma taalo duulaankii baa waata baasho afkay ka baxday mar haddii afka ka baxday ee caycay dhaaftay geeska qabo mahmaha soomaaliya ahaa ahayd war caycay dhaaftay geeska qabo show nin baa sac kusoo fukaday oo maaragtay markaasaa mid baa cay cay cay cay markaas cay dhaaftay geeska qabo iyo caycay dhaaftay geeska qabo oo sac geeskiisa naga qabo ee kugu dhacday baasho caydi way soo dhaaftay oo meel waxay imaatay geeska laysdarhaya geeska qabo marka marba haddii dagaal bilowdo ma dagaalka ma galaao dhahaysaa ma talaad gelaysaa maya tala ma jirto subaxaas isaga waxaa loo baahan yahay un inaad wixii aad waran iyo gaashaan haysatay iyo leebo iyo iyo eeba iyo bir intaad qaadato inaad dagaalka dhinaca ka gasho ood kaabaanada dumiso oo aad maaragtay qardajeexa samayso oo aad nafta hurto ayaa loo baahan yahay ee subaxaas looma baahno hebenow dagaalka ma aadnaa meel looga baahan yahay ma aha waxaa weeye waa meel dhinaca ka gal dagaalka ama meel heblaan ka gala meel hebla ka geeji taasay u baahan tahay waana arrin dhab ah oo dagaalkuna dee ma ahan in un dagaal xabada la gelahaye waa noocii badan yahay oo dagaalka dhaqaalaha jira dagaalka horumarintaa jira dagaalka waxsoo saarkaa jira dagaalka cilmigaa jira dagaalka jimicsigaa jira dagaalka nafhuriddaa jira dagaalka iskutashigaa jira dagaalku waa badan yahay intaasoo qaybood ayuu dagaalku u dhacaa laakiin dagaalkan sayid maxamed sheegay waa dagaal guud mid gooni muuse sheegin ha ahaatee haddii lagugu soo duulo oo rag isqabanno ma qaxdaa iyo ma dagaalantaa dirir baan isaga daayi dirir baan isaga daayey inaan diriro ayaan u daayey hadal buu yidhi oo taana aanan ragba kala tashanaynin xubinteena murtida maanta maahmaada aan kusoo qaadanaynaana waxaa weeye idamkii eebe ma yaqaane iyo mayabooshaa rag isaga hadhay ma yaqaane iyo mayabooshe ayaa rag isaga hadhay